albaab الthanي fi tarjiixi اlqira'ati wاlqaari'i calaa gayrihima baabka labaad waxa weeyaan qofka qur-aanka akhrinaya qiraa'adiisa iyo isagaba oo ka sarreeyda labadooda wax aan ahayn qiraa'adu waxay ka sarreeydaa waxaan qiraa'o ahayn oo adkaar kale ah qofka qur-aanka akhrinayana qof aan qur-aan akhrinin buu ka sarreeyaa marka habata can abi mascuudin اlansaariyi اlbadriyi radia allahu canhu can rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalama qaal yaumu اlqowma aqra'hum likitaab اllah rawahu muslim abu mascuud alansaari albadri waxaa ka sugnaatay ninkaa radia allahu canhu rasuulka isagoo ka wariyey inuu rasuulku yidhi ya-umu lqowma dadka waxaa imaam u noqonaya aqra'hum likitaab illaahi midka ugu aqoon badan kitaabka ilaahay baa imaam u noqonaya marka imaamnimada iyo sida loogu kala sarreeyo rasuulka ayaa xadiiskaas ku caddeeyey oo imaamnimada waxa weeyaan waxaa iska leh oo ku xaqnimo badan qofka qur-aanka ugu aqoon badan rasuulka ayaa sidaas u qaybiyey marka ayib haddii marka waxaa jiray curfigii saxaabada haddii la yidhaaha fulaan waa qaari ama dadkaas waa quraa waxaa loo yaqiinay culummada meesha hadda aan ka niraahno marka waqtigii nebiga waxaa jiray qofka hadduu marka qaari uu yahay inuu faqiihna uu yahay haddii marka sidaas ay jirto oo qofka fiqi iyo qur-aanba uu wada garanhayo dadka kaleeto oo fiqi iyo qur-aan garanaya qofkii ugu aqoon badan qur-aanka ayaa imaamnimada iska leh laakiin haddii wixii ay kala tagaan marka oo uu soo baxo qof fiqiga aan waxba ka garanaynin ama aqoonta salaadda aan waxba ka garanaynin qur-aankiina yaqaana ama qof qur-aankii aan garanayn laakiin fiqigii si fiican wax uga yaqaana yaa la hormarinhaya marka a'imada waa isku khilaafeenoo alimaam abu xaniifa alimaam axmed waxay dhaheen naskaas xadiiskan daba soconnaa oo ninka afqaha ah iyo ninka aqra'a ah aqra'a horey bay dheheen alimaam maalik walimaamu shaafici waxay dhaheen maya afqaha horeeyo sababtuna waxa weeyaan qur-aanka salaadda inta looga baahan yahay waa kooban tahay laakiin salaadda axdaafteeda iyo waxa la soo gudboonaa kara imaamku ma koobna marka haddii uu khalad ka dhaco imaamka oo markaa uun aqoon u lahayn salaaddii waxaa dhici karta marka takhliid badan inuu sameeyo oo salaaddii isaga iyo dadkii ku xirtayba uu ka fasahadiyo baa dhici karta bay dhaheen marka haddii sidaasu ay jirto oo qofku uunan fiqhi ama salaada fahmi u lahayn waxaa ka owlaysan isaga mid kaleeto oo salaada fiqhi u leh ama aqoon u leh yuunanba aqra' ahaanin laakiin xadiidku wuxuu ka warramahayaa cahdigii saxaabada waxaa badneed inay dadku wada kulansadaan aqoonta sharciga iyo qur-aanka akhrintiisa oo markaa ay wada kulansadaan aqoontii sharciga iyo qur-aanka akhrintiisa imaamnimada lagu hormariyo kan ugu sii aqoon badan marka qur-aanka akhrintiisa وعan iبن cabaaسi رadي الlaه عanهma qaal kana الqurاء أصxaaba majlis cmara radي الlaه عanه وmushaawaratah أصxaaba majlisi cumara radي الlaه عanه وmushaawaratihi kuhuulan kanuu أw shubbaana rawahu الbukhaariyu fii صaxiixih xadiiska cabdullaahi bnu cabbaas ayaa wariyey radi allahu canhuma waxa uu leeyahay quraa'du waxay ahaayeen marka quraa kuwa qur-aan akhriya kaliya ma aysan ahayn marka waxaa ka muuqataa dadka aqoonta sharciga uleba marka in loola jeedo quraa'da wakhtigii nebiga iyo wakhtigii saxaabadaba dadka aqoonta sharciga u leh ayaa loola jeedaa quraa marka waxa uu leeyahay dadkaas sharciga aqoonta u leh ayaa waxay ahaayeen asxaaba majlis cumar cumar radia allaahu canhu majliskiisa dadka soo fadhiista wa mushaawaratihi iyo dadka uu la showro dadka majliskiiska soo fadhiista oo uu la showro oo arrimaha muslimiinta iyo masaalixdooda uu kala tashado waxay ahaayeen alquraa yacni alculamaa marka ninka madaxda ahu hadduu khayr uu ilaahay subxaanahu wa tacaala la doono waxa uu ku dayanhayaa salafkii oo bitaanadiisa iyo dadka majligiiska soo fadhiista oo uu musaawarada weydiiyo dad culummo ah oo garanhaya ummadda masaalixdeeda adduunye iyo aakhiro oo garanhaya mafaasidda adduunya iyo mafaasidda aakhiro ayaa majliskiisa imaanaysa oo mushaawaridiisa ka qaybgelaysa laakiin haddii qofka madaxda khayr aan lala doonin majliskiisa waxaa imaanaya kuwaas cagsigooda oo dad ashraar ah oo bitaano xun ah oo markaa wax kasta oo shar ah u qurxiya ama u wanaajiya kaana alquraa'u asxaaba majlisi cumara radia allahu canhu mushaawaratihi kuhuulan kaanuu aw shubbaanan ama ha noqdeen kuhuul kuhuusha waxaa loola jeedaa jamcu kahlin waa qofka xoogaa ay taabatay ciradu yaa loola jeedaa kuhuul iyo aw shubbaanan ama kuwa da'da yaro dhallinyarta ah marka almadaaru waxa uu ahaa aqoonta sharciga laakiin da' ma ahayn oo waxaa ka muuqata niman dhallinyar ah laakiin aqoon sharciga u leh inuu majligiisa ka qaybgeli jireen marka almadaar alcilla waxa weeyaan dadka sharciga aqoonta u leh ama dad duqowti ha noqdeen ama dad dhexdhexaada ha noqdeen ama dhallinyar ha noqdeen رواه البخاري في صحيحه وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب والمذ... واعلم أن المذهب المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التصبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وحوليها واحد أغاتا مذهب كمختار كأنه يهي أولا دورتي أولا رجحي وضدك la cuskado oo culammada ahu ay qaateen ama ay ku sugan yihiin qur-aanka akhrintiisu in ay ka fadli badan tahay altasbiix watahliil yacni tasbiixda subxaana allah subxaana allah laa ilaaha ila allah tahliilshii weeyaan iyo waqayrihima min aladkaar qur-aankaa ka fadli badan akhrintiisa marka marka qofkii qur-aan akhrinhayaa qur-aankii ayaa ka fadli badanee isaga ha akhriyo qofkii aan qur-aan akhrinayna marka adkaartaas ayaa wanaagsan adkaartaas ayuu laasimahayaa waqad tadaaharat اladillatu calaa dalika adiladiina arrinkaas bay isku xoojiyeen yacni adiladiina waxay tusinhayaan madhabkaas bay tusinhayaan kii tajwiidkaan aan marka ku xijinayna hada wabilahi towfiiq sala اllah waslm calaa nabiyina mxamedi wala alih wsabi